بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني أهز الكافر الجاني بقرآني وأحمي منه أوطاني بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu rabadaan kariim dhammaan walaalaha muslimiinta meel weliba aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka xadiiska rabadaanta oo alaaba inoo soo jeediyo walaalkeen sheekh maxamed cismaan cayuun waana xalqadii saddexaad ee dhegaysi wanaagsan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد كلنتي وناكسن ولا ليال وأمركي سدحات أما وحوي حديثكي سدحات أين سقون مادنه xadiidkeenna maantuna waxa weeye xadiidka ay soo saareen bukhaari iyo muslim saxiixooda ay kusoo saareen abi hureyra laga warinaya radia allahu tacaala canhu ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi man anfaqa zawjayni fii sabiili illaah nuudiya min abwaabi iljanna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofka laba nooc ilaahay awgii u bixiya waxaa looga yeedhaa albaabada jannada waxaa la odhanayaa yaa cabdallaah haadaa khayr cabdil addoonkii ilaahayow kani waa khayr oo waa wanaag ayaad samaysay ee albaabka waxa weeye u kaalay faman kaana min ahli salaati duciya min baabi salaah qofka ka mid ahaa dadkii salaada laasimi jiray oo ku dadaali jiray maalinta qiyaama waxaa looga yeedhayaa albaabada jannada albaab ka mida oo la yidhaahdo albaabka salaada waman kaana min ahli ljihaadi duciya min aba- min baabi ljihaad qofka ka mid ahaa dadka jihaadka geli jiray ilaahay tabaaraka wa tacaala awgii u dagaalami jiray ama naftooda la jihaaday afartii noocee la sheeqay ila- ee nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay waxa weeye qofka la jihaada waxaa looga yeedhaa albaabka jihaadka waman kaana min ahli siyaami duciya min baabi rayaan qofka ka mid ah ee waxa weeye ahlu siyaamka ah ama soonka laasimi jiray ku dadaali jiray waxaa looga yeedha albaabka waxa weye baabka albaabka la yidhaahda rayaan waman kaana min ahli sadaqati duciya min baabi sadaqa dadka qofka waxa weye ahaa waxa weeye ahlu sadaqa ahaa ee sadaqada ku dadaali jiray sadaqada ku roonaa isagana waxaa looga yeedhaya albaabka sadaqada ayaa looga yeedhaya qaala abu bakrin radia allahu tacaala canhu بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرو من ضرورة نبي صحابي أبو بكر الصديق أيا وحو ليها رسولك إلى أيا وآبها يهو يدب كغفري قفك البابدا لوغا ييرو وحوي دبي مسارة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها ma jiraa qof albaabadaa dhammaantood looga yeedhayaa ma jiraa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi nacam haa wa arjuu an takuuna minhum waxaanan ku rajo weynahay inaad adigu ka mid noqon doonto abuubakarow dadka waxway albaabadaas looga yeedhi doono xadiidkaas walaalayaal waxaynu ka qaadanaynaa ama masaa'ilka ku jira waxaa ka mid ah qofku hadduu khayrka iyo wanaagga ku dadaalo inuunu ilaahay tabaaraka wa tacaala ka dayacahaynin wanaaggaa iyo khayrkaa uu sameeyey allahna tabaaraka wa tacaala agtiisa inay waxba ku lumayne qof walba wanaaggiisa uu u haynayo waxyaabaha aynu ka faa'iidaysanayna walaalayaal waxaa ka mid ah fadliga iyo qiimaha ay leedahay soonka iyo salaada iyo jihaadka ilaahay tabaaraka wa tacaala awgii loo galo iyo waxweeye sadaqadu qiimaha ay leeyihiin maadaama oo mid walo iyaga ka midaba loogu yeedhayo waxa weeye albaab gaa u gaara looga yeedhayo siyaamku oo aynu waxa weye uga jeedno in maanta ku guda jiraa iyaguna fadliga ay leeyihiin ay gaar u leeyihiin ayuu waxa weye inoo caddaynaysaa waayo albaabka rayaanka la yidhaahdo waa albaab ballaadhan oo dadka saa'imiinta ahi ay ka gelayaan nebiguna calayhi salaatu wasalaam siduu sheegay ina fi ljannati baaban yuqaalu lahu rayaan yadkhulu minhu saa'imuuna yowma alqiyaama jannada waxaa ku yaala buu nebigu leeyahay albaab la yidhaahdo rayaan oo dadka soomani ay ka gelayaan maalinta qiyaame idan markaa baabkaasi waa albaab waxa weeye dadka soomani ay ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku abaalmarinayo oo ay ka gelayaan gadaashiina aanay haraadahaynin markay waxaweye ka galaan oo ay waxaweye albaabka cokanaanta ay waxaweye kasoo galaan jannada waxaynu ka faa'iidaysanaynaa xadiidkan saxaabiga la yidhaahdo abubakrin sidiiq qiimaha iyo qaayaha uu leeyahay iyo wanaagga uu leeyahay maadaama nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uga markhaati kacay albaabadaasoo dhan inuu kasoo geli doono oo macnaheedu yahay inuu yahay dadkii salaada iyo dadka jihaadka iyo dadka soonka iyo dadka sadaqada intaba laasime ku dadaalay ayaynu waxa weeye ka faa'iidaysanaynaa xadiidka waxyaabahaynu ka faa'iidaysanayna waxaa ka mid ah dadka mu'miniinta albaabada looga yeedhi doono biidni illaahi tabaaraka watacaala inaanay wax dhibaato ahi soo gaarahaynin oo waxa weeye si nabadgelye leh ay waxa weeye ku geli doonaan jannada ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa inuu inaga yeelo dadkaas iyo wanaagga iyo waxa weye khayrkaas innagana waxaa layna rabaa inaynu ka faa'iidaysano oo aynu isku darro liiska dadka waxa weeye ahlu siyaamka iyo ahlu salaadkaba aynu isku darro oo aynu ku dadaalno inaynu waxaweye daacadda ilaahay tabaaraka watacaala u hoggaansanno ilaahayna khayrka hayna waafajiyo wasala allahu wasalama wabaaraka calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu
بقرآني أهز الكافر الجاني بقرآني وأحمي منه أوطاني بقرآني